aalu yaasir yaasir iyo wasumayato iyo wacamaar waay aalu yaasir waay dadkaasaa la yidhaha yaasir iyo sumaya oo xaaskiisa iyo wacamaar oo wiilkiisa awey sabrun aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna iska sabra ayuu nabigu ku yidhi aala yaasir ya aala yaasir fa ina mawcidakum ballankiinu aljannatu janna wa nabiga ayaa sidaa u yidhi fii daati sabaaxin subax radiib landaai ay radiib landaa majaalisteedu ay aada u macaan tahay mucadir alajwaai jawigeeda jawigeedoo dhanna yani la udgiyo oo udgeeyo balaqad way gaartay ixda alqawaafili qaafilooyinkii iyo safarihii alqaadimati ka soo gelaya mid ka mida min alyamaniyano mashaarifa maka maka darafteeda kore ayay soo gaartay falamaa adalla yaasirun yaasir markuu soo gaaray ibnu caamir alkinaaniyu cala alkacbati kacbadii almucadamati mucadamada ahayd baharahu waxaa wareeriyey samaaha iftiinkeedii wasafaqa qalbahu qalbigiisa wuxuu aada ula cajibay faraxan yani qalbigiisa waxaa dilaaciyey faraxan biru'yaha aragtideedii wa kacbada markuu arkay waa markii ugu horreysay marka kacbada iftiinkeediina waa soo jiitay qalbigiisina farxad darteed wa id lam takun maysa ahayn caynaahu labadiisa indhood qad sacidataa kuwa ku liibaanay bimushaahadatiha aragtideeda min qabla horay lam yakun muusa ahayn quduumu yaasir yaasir soo geestaankiisa ilaa makata litijaarati tijaaro nin usoo galay muusa ahayn kamaa kaana shanu rijaali alqaafilati ragga kaleo safarka ay isla socdeen oo dhan yani waxay ahaayeen kuwo u yimid bay ahaayeen tijaaro u socda laakiin asagu tijaaro uma soconi waa ka duna wainamaa qadima wuu soo galay ilaaha maka huwa asaga iyo waaqawaahu labadii walaalahaydii la dhashay alxaaris iyo wamalikun liyabxasuu inay baaraan oo soo baaraan oo daydayaan can akhin walaal oo lahum ayay usugnaaday faqaduuhu ay waayeen mundu sanawaatin dhowr sanaba lala'aa walam yaqifuu low calaa asarin meel alla meelo cag dhigayna la waayay ninkaasay doonayeen oo dhulkaan maka iyo dhulkaan ay ka raadinayeen indalaqa alfidyatu dhalinyaradii yani way tageen alaaasatu ee saddexda yabxasuuna iyagoo daydaya baaraya can akhihi walaalkood fi kulli makaan wayas'aluuna canhu kulla jamaacatin dad kastana ay weydiinayaan xataa idaa ya-isuu min liqaa'ihi la kulankiisi markay ka quuseeno wax sheega la waayo ikhtalafat wijhatuhum wijhaatuhum ikhtalafat waxaa iskhilaaftay wijhaatuhum yani yani wijhadoodii iyo qasadkoodii baa iskhilaafay waay mar haddii ninkii ay raadinayeen ba la waaye nin la arka meeshuu rabuu aaday marka ama alxaarisu xaaris iyo wamaalikun facaadaa ilaa maraatici dufuulati yani ilmanimada meesha ay kusoo kortay yani naftu meesha ay kusoo barbaartay ayay u laabteen warama maraabici sibaa dhallinyaronimada meesha ay ku ciyaarayeen marbaceedii ayay u laabteen fil yaman asaciidi ee wanaagsanayd waay wa amaa yaasiru yaasir fajadabathu makatu maka ayaa soo jiidatay ilayha xaggeeda wa aqratu waxay ku boorisay maka bian yatakida inuu ka samaysta linafsihi minhaa maqaaman iyo wawadanan inuu maka iska dego ayay naftiisii jeclaatay way halkaasuba soo degay waay lam yakun muusa an yaclamu mid og yaasir bnu caamir alkinaaniy xiina waktigii itakada qaraarahu uu ka yeeshay haada aya majdin sharaftiitahoo kutiba lahu loo qadaray sharafta aakhirka dambe loo qadaray uu gaari doono muuse garanayno muuse ogeyn walam yakun muusa an yadrii mid garanayo annahu asagu dakalo taariikha taariikhda inuu ka galay min awsaci abwaabihi abwaabtiisa midka ugu waasacsana inuu ka galay taariikhda baabkii ugu weynaa inuu ka galay muusan ogeyn waay ay wa anahu asagu sayaatii inuu imaan doono min sulbihi dhabarkiisa fatan nin dhalinyaro ah yasdaanu fiihi ay u yani u khuduucaysa mafriqu dunyaa kullaha adduunyo o dhan adduunyo madaxeedii o dhan kullamaa axabbat ay kullamaa axabbat inkastoy jeclaato an tatadayana inay isu qurxiso linaasi dadka waay adduunyadaas inay asaga ukhuduucaysa wiilkaa ukhuduucaysa uu dhali doono muuse ogeyn waay hayra ana yaasira yaasir lam takun maysa ilow asaga fii makata mako casabiyatun taxmiihi casabo iyo qaraabo ilaalisa kumuuna lahayn walaa usratun usro iyo qabiil tamnachu mancisana muusa ku lahayn fa kaana laabudda waxaa looga maarmaana liqariibin ninka qariibkao midli asagoo kale ah min an yuxaalifa sayidan nin macna madaxa u min saadaatil qowmi qoomkaa reer qureysheed ka mida inuu xaliif la noqdo sheegad u noqdo liyatamakana inuu makansado oo min alxayaati nolosha aamina nabadgeliyo mudma'inano xasiloon oo deganaana way fii dalika almujtamac alladii laa makaana fiihi liducafaa dadka tabarta yaroo dhan aysan ku nabadgelayni way nin qabiil looga xabsado ama dad xoog lama ogey nin ku nabadgeli karaa ma jirto ninba ninkuu ka xoog badan yahay buu ku istaagaya famaa kaana muun ahaa nimun xaggiisa ilaa an xaalafa yani markiiba yani wuxuu sheegad la noqday uu la heshiiyey xaliif ku noqday abaa xudayfata binu muqiirata almaqduumiy ninkaas ra'aa abuu xudayfata wuu arkay fii yaasirin min kami min kariimi shamaaili sifaadka wan wanaagsan iyo wanabiililkhasaa'iri khislooyinka waaweyn ee fiican maa buu ku arkay xababahu jeclaysiiyey ilayhi xaggiisa fazawajahu wuxuu u guuriyey min amatin adoon lahu asaga usugnaatay ducaa lagu magacaabo sumayata binu khiyaadin yani ninkii uu sheegadka u noqday ee yani aba xudayfo la dhihi jira binu muqiida adoon uu lahaa markuu arkay ninkan yaasir oo nin cajiib badan ah ayuu addoontiisiibuba u guuriyeyba addoontiisi ayuu u guuriyey fa kaana wuxuu ahaaday awala thamaraatin yani faa'iidatii ugu horeysay awala thamaraati hada zawaaj guurkan asaga faa'iidadiisii ugu horeeyey ghulaamun wiil buu noqday farixa bihi labawaani labadii aabba ay ku farxeen acdama alfarx wadacawaahu ay ugu yeedheen camaaran camaar bay u bixiyeen waxay ku magacaabeen camaaran waqad tadaacafat farxatuhum farxadoodii baa sii laalaabantay bihi wiilkaay ku farxayaan xiina waqtigii xararahu wuu xoreeyey abuu xudayfata waactaqa raqabatu ninkii addoonta lahaa tayaasir wuxuu ahaa nin xor u ahaa laakiin ninkan uu asaga xaliifka u ahaabaa addoontiisii ku darsaday addoon nin leeya haddaad guursatana ilmahay dhasha addoon umuu noqoni adigu waad ka dhalaysaa sidii neef lagu daysta xoolo lagu dahiyo kale sidaas way mooda caadadu addoomo dad leeya haddaadun ka dhasha waadaas marka wiilkii markii wiil ay dhaleen labadoodii wiilkii addoon buu noqon lahaa soo maa wiilkii marka wuu xoreeyeyba aye abu xudayfa ninkii waaba xoreeyey wiilkii caashat ilusratu usradii yani way noolaatay fii kanafi bani makzuumin reer bani makzuum bay hoostooda ku noolaayeen ka mid ahaayeen ciishatan noolol haani'atan wanaagsan raadiyatan mardiyatan oo laga raali yahay waay wa jacalat alayaamu maalmihii waxay guda geleen tamlii inay tegaysa wa sunuunu salooyinkiina tabaro inay marayso fa idaa biyaasirin yaasir iyo wa sumayata yaqduwaani waxayba ahaadeen weeye shaykhayni mucamarayni labadii wayba duqoobeen oo yaasir iyo sumaya way duqoobeen wa idaa bicamaarin camaarna yusbixu wuxuu ahaanayaa shaaba nin dhallinyaro ah mil a samci waalbasari aragga iyo yani maqalkaba buuxinayo wa nin markaad maqashana maqalkaaga qancinayo markaad aragtana indhahaaga buuxinayo wiil dhallinyarahoo wuxuu noqday shaab oo cajiiba uma ashraqat ilardu ardadii baa yani iftiintay oo binuuri rabbiha rabbiga nuurkiisii ayay ku iftay waayo wambasaqa waxaa iftiimay min bidaaxi makata maka banaankeedii waxaa ka iftiimay liyaaun iftiin kamara kowna kown ka buuxiyey ka yani ka buuxiyey bilkhayri iyo walbiri wamala-ahu ka buuxiyey bilcadli iyo walixsaani cadaalad iyo ixsaan falaqad qaama nabiyu lumiy nabigii umigahaa ayaa kacay yasdacu asagoo la jahrayo birisaalati rabbihi rabbigii risaaladiisii buu la jahray fasdac bimaa tu'mar markii la yidhi tawxiidkiibuu ku dhawaaqay nabigu calayhi salaatu wasalaam wayundiru qowmahu qowmkiisibuu u digayaa wayubashiruhum waa u bishaaraynaya hadday soo raacaan iimaanka qaaditaanna yani janna ugu bishaaraynaya hadday diidaanna cadaabba ugu digaya markaas wayadcuuhum ilaa maa fiihi wayadcuuhum wuxuu ugu yeerayaa ilaa maa shay fiihi fiigiisa cizu dunya adduunye cizigeedu ku sugaya wa sacaadat alaakhira samica camaar binu yaasir baa wuxuu maqlay akhbaara dacwati dacwadii akhbaarteedii aljadiidati ee cusbeed min afwaahi naasi dadka afkooda unbu ka maqlay fafataxa lahaa samcahu maqalkiisuu u furay wa qalbahu qalbigiisii iyo wa caqlahu caqligiisii wuu u furay laakinahu asagu xiina wajada markuu helay ana maa yasiluhu waxa soo gaarayo canhaa xaggeeda qaliilun inuu yahay akhbaarta un markii loo sheegay war un kutir kutirnaa soo gaari ninkaas soo kaxayo nabi baan ahay buu yidhi oo diin buu la yimid oo waxaasun buu soo maqlaya intaa marka ana maa yasiluhu canhaa qaliil akhbaarta soo gaaraysa wax yar weeye da'iilun oo weliba dee laciif a waay wax daciifaa soo gaarayay aye mutadaaribun laa yarwii lahu aye mutadaaribun aye laa yarwii lahu qulla wax oon aba aan ka bi'inayn wax yaroo da'iil aho yani yani kala tagtagsanoo yani laa yarwii lahu qila oonkaba aan ka bi'inaynin qaala fii nafsi asagaa isla hadlay camaaro wuxuu yihi wayxaka yaa camaaro camaaro ma ladii kii muxuu yajcaluka kaa yeelaya tadma'u mid ooman walmawridu mawridkii laga cabaayeyna minka xaggaaga qariibun waa dhow meeshii laga cabaayna wuu hayan ilaa saaxibi risaala maa u tagtay ninka risaalada sheeganaya yani rasuul baa laga soo dhigay hayan ilaa maxamed utag bn cabdillaahi cindahu agtiisa iyo wa cinda asxaabihi yu'anaba ulyaqiinu yani warkii dhabta ahaa agtiisa unbaad ka heli asxaabta agtooda umaad ka heli malaha camaar binu yaasir waa tegay min saacati ilaa daari larqam ibni abilarqam iyuu markiiba aaday waa daartii safa agteeda nabigu dacwada ku fulin jiray waayo ayuu tegey wahunaaka halkaas ayuu saciida ku liibaanay biliqaa'i nabiyi salawaatu llahi wasalaamu caleyh wasamica wuu dhegaystay min qowlihi nabiga hadalkiisii maa haza hazan maa shay haza dhaqaajiye hazan wax qalbigiisiba lulay iyo qaalabkiisiba ayuu nabiga ka dhegaystay wa wacaa min hadyihi nabiga hadyigiisibuu xifdiyey maabuu ka xifdiyey atraca qalbow qalbigiisa ka buuxiyey amlaa ka buuxiyey qalbow qalbigiisa xikmatan iyo wa nuura fabasada yadow gacantiisii buu fidiyey lahu nabiga u fidiyey wa qaala qaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشhهd أنka cabdh وrasulه تwجه cmاar بن yaasir waa jhaysa ilىa umihi hooyadii sumaya markuu twxiidka qaatay fadacaaha ilى iسlaami islaamnimadii ugu yeedhay famaa asرca maxaa ka degdeg badan an istajaabad inay ajiibtay lidacwatii xatىa lakaأnahaa waaba iyado macahu maciisa calىa mawcidin inay soo ballameen baad mooda ayada iyo asagoo uma itajaha ilىa abi aabihi buu u jhaysa haddana yaasira yaasir ah fadacaahu ilىa ma dacaa ilayhi ummahu hooyadii wuxuu ugu yeehay islaamnimada ahayd buu aabihiina ugu yeedhay falam yakun abuuhu aabihii muusa ahayn aqala mid ka yaro istijaabatan ajiibidda min ummihi hooyadii siday hooyadii durba u ajiibtay unbuu aabihiina u aqbalay fandama waxaa u dumay ilaa mawkibi nuuri nuurkii yani jameecadiisii biislaami haadihi lusrati usradan islaamnimadeedii almubaarakati alaaatun baa u dumay alaaatu kawaakiba saddex xidig baa u dumay yani yani jamaacadii islaamka waxaa ku soo biiray iyo nuurka jameecadiisii saddex xidig baa kusoo biiday alaaatu kawaakiba maa yazaalu uusan zuulinoo diyaauhaa iftiinkoodu yaqmuru inuu dhex gelayo quluuba almu'miniin ilaa yowmina haadaa yowmkeena laga soo gaaro wasayadallu wuxuu ahaan doonaa kadalika biidn illaahi xataa yarisa allahu larda ilaa uu ilaahay ardada dhaxlay waman calayha nuurkooda qalbi saddexdaa qof nuurkooda quluubu lmu'miniin oo dhan ilaa qiyaami saaca saa unba ugu jiraa hadda markii la sheego aala yaasir markii la sheego qalbigaaga farxad baa buuxinaysa iyo nuur ayaa buuxinaya wa baara wuu duulay oo wuu faafay khabaru islaami nafari alaaati saddexdii qof islaamnimadoodii ilaa beni maqzuumin qoladii sheegadkay u ahaayeen ayaa la gaarsiiyey markiiba qoladiinii yani xaliifka idin ahayd waa islaameen baa leedi fastashaaduu way hureen kadaban caro watamayazuu way googo-een kaydan caro darteed bay la googo-een say u islaami karaan wa aqsamuu way dhaarteen layarudannahum inay ka soo celinayaan can islaamihim oo amase layuridannahum inay gelinayaan mawaarid alhalakati ama way dhimanayaan way halaagsamayaan ama way ka soo laabanayaan fajacaluu waxay gudageleen yaakuduuna alabaweyn labadii aabba ayay qabanayaan waa abiyi hooyada camaar iyo sumaya wey iyo wafataahumaa wiilkoodii ilaa badxaa'i makata maka banaankeedii bay geynayaan wayulbisuuna waxay u xirayaan duruuca alxadiidi yani cabuurbireed oo bir ayay u xirayaan xadiidka yani cabuurkiisa u xirayaan duruucdiisa wayasharuunahum waxay yani waxay u dhigayaan yasharuunahum waxay u dhigayaan biashacati shamsi qoraxda fallaaraheedii iyo warmaheedii bay u dhigayaan markay qoraxda halkaa harkitay ugu kulushahay ayay intay u geliyaan cambuurkaas birta ayay qoraxdaa banaanka dhigayaan ciridda cabgubtaasay dhigayaan wayamnacuuna waxay ka mancinayaan canhu xaggooda almaa biyiina way u diidayaan wayatacaaqabuuna way ciqaabayaan calayhim dushooda wayatacaaqabuuna dheh waxay isla cirbinayeen isu daba marayaan calayhim dushooda bilarbi inay garaacaan wey garaacina way isu daba marayaan wey way isu daba marayaan xataa idaa jafad minhum xuluuqu dhuuntii markay angegto oo wayabisat alcuruuqu xididyihi oo dhan ay angegaan watashaqaqat aljuluudu yani jirhkooda oo dhanna uu daldallaaca maqaarkoodi oo wasaalat idimaau dhiig uu ka soo qulqulo tarakuuhu way ka tageen fii dalika alyowmi liyuciiduu inay celiyaan macahu macooda alkarata fii qadaati alyowmi taali berri subax bay haddan rabaa inay ku celiyaan naga soo wada bay leeyihin walaqad mara bihim rasuulu baa soo maray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh daata yowmin maalin walxaal hum ayagu yucadibuunhum ay cadaabayaan dalika alcadaab faxadda fii nafsihi anahu nabigu aad buu u murgay xadda fii nafsihi annahu asagu laa yamliku lahum quwatan inuusan u hanan karin wax awooda walaa nasran gargaar wawaqafa calayhim wuu dul istaagay waqaala wuxuu yidhi sabran aala yaasir sabran sabra ayuu nabigu ku yidhi aala yaasir ya aala yaasir fa ina mawcidakum ballankiinu aljannatu jannada way fahada'at nufuusu nafafyaalkii almucadabatu ee la cadaabayay way xasileen waqarat alcuyuunu indhihii baa qabowsaday ashaakisatu ee kor u taagna indhihii la cadaabayay markay nabiga hadalkiisi maqleen oo janno baa ballankiinu waa janno way qabowsadeen qalbigoodina waa xasilay wa wacalat ilwujuuhu wejiyaalkii baa kor noqday almakduudatu aye almakduuda yani aad u daalanaa wey dhibaatada iyo haraadka uu ka muuqday ibtisaamatun ayaa ka kor noqotay yani ibtisaamatun qosol ayaa ka kor noqday muusood raadiyatun oo raalli ah way farxeen marka wejigoodii dhibaataysna ayaa farxad ka muuqatay iyo qosol lam yadulil amru amarku muusa dheeraanin bishaykayni alkabiireyn labadii qofoo waayeelkaa amarkii kumuusa dheeraanin amaa sumayatu sumaya fa mara bihaa abu jahl baa soo maray walxaal hiya iyadu tucadabu iyadu la cadaabayay fa shatamahaa wuu caayay aqdacal shatmi cay midda oo wax xun buu caayay wa asmacahaa wuu maqashiiyey qawaarisa alkalaami hadal midka ugu fool xun buu maqashiiyey wey hadal qof lagu hadlo midka ugu xun si xun buu caayay wey falam taabahu mayna aaba yeelin lahu asaga hadalkiisii waxba dana kama leh fajarada rumxa warankiisii buu la baxay wadacanahaa bihi wuu duray oo fii asfali badniha caloosha hoosteeda xudunta hoosteeda ayuu kaga dhuftay waay ya halkaasuu kaga dhuftay riwaayadka qaarna farjiga naftiisuba kaga dhuftay baa laydhaha halkaasuu kaga dhuftay fakharajad way baxday xarbatu rumxi warankii afkiisii baa min dahriha dhabarka ka baxay fa kaanat awala man istushhida fi lislaam qof islaamnimada islaamnimo loo dilo ee shahiido ee islaama qofkii ugu horreeyey waa sumaya gabadha la yidhahdo radia allahu canha wa xasbuhaa bidalika rifcatan iyo wamajdan waxaa sharaf iyo ammaanba ugu sugan inay awala shahiidatin fi lislaam inay noqoto w qof ilaahay dartii loo dilo oo islaamnimada u shahiido qofkii ugu horreeyo ayada wa amaa yaasiru yaasir fa maata wuu dhintay asaguna taxta tacdiib cala abkil cadaabi unbuu u dhintay walxaal waa asagu yashadu uu qiraya an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah asagoo sidaa lunbay nafta ka baxday ay xarigii ay ku xidheen oo dhuunta kaga xidheen ee saa ugu ceejiyeen baa markay naftu kaga baxday asagoo tawxiidsanaya ishtadda alhadaa dhibkii waa darnaaday calaa camaar marka camaar baa soo haray markaa uu dhibi asada ku darnaatay bacda istishaadi abawahi labadiisi waali markay dhinteen dhibaatadii baa kusii darnaatay walaqad jaawaza jallaaduuhu walaqad jaawaza way gudbeen jallaaduuhu kuwii asaga kuwii asaga garaacayey fii tacdiibihi cadaabidiisa kulla xaddin bay gudbeen waay wax kasta way ku dae ku sameeyeen wa fii daati yowmin yuu aqbala soo qaabilay calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam kaasifan asagoo yacni aada u murugaysan xasiinan oo murugsan oo khajilan yacni argagaxsan nabigaba la hadli laha wey waqad xaawala wuxuu damcay an yandura ila alnabiy nabiga inuu fiiriyo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa an yamlaa calayhi an yamlaa caynahu minhu inuu nabiga ka buuxsado aragtidiisii falam yastadic waa kari waaye an yarfaca basarahu ilayhi inuu nabiga kor u fiiriyo waay faqaala lahu rasuulu calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ku yidhi maa waraa'aka yaa camaar camaarow maxaa gadaashaada maxaa kugu dhacay saasuu markaa ku yidhi nabigu faqaala camaar wuxuu yidhi sharun mustadirun yaa rasuul allah shar yacni faaftay oo badan baa gadaashayda aad faqaala wuxuu yidhi wamaa daaka faqaala wuxuu yidhi cudibtu waa lii cadaabay amsi shalay xataa naaladii ilaa uu i gaaray min aljahdi dhibkii iyo wadurri dhibaatadii maa shay low nazala hadduu ku degi lahaa bijabalin buur hadday ku degi lasadacahu dilaacin lahaa uma ina acdaa allahi ilaahay acdaadiisii lam yaktafow mayna kaaftoomin bimaa kii caraduuni ay ii bandhigeen lahu oo min xari lhawaajiri yacni qoraxda kulaylkeeda fa axraquu jasadii jirkaygibay binaari qoraxda keliya igumayndaynina dabbay intay shiteen waataanu soo maraynay markuuna igu wey yani waxyaalahay kugu darnaa sid cumar itus markuu yidhi sid cumar camaar itus akuu dhabarkiisa marada saa oga qaaday dhabarkii oo gubtay eber ay marka faxraquu jasadii binaari dabbay intay saareen dhagaxyo naara intay kusoo markaa igu jiijideen markaa igu gubeen waay wamaa zaaluu kamayna zuulin yurqimuunanii cala nayli minka yurqimuunanii inay igu boorinayaan ay amrayaan cala nayli minka inaan adiga wax kaa sheego iyo wadikri aalihatihim ilaahyaalkoodii bikhayri khayr inaan ku sheego xataa facaltu ilaa aan yeelay waay ilaa aan adiga wax kaa sheego ilaahyahoodina aan ammaanay uma akada wuxuu gudagalay wuxuu gudagelay yanshiju inuu dhawaaqayo nashiijan yuqadicu lquluuba quluubta goynaya aad buu ooyey markaas faqaala lahu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kayfa tajidu qalbaka yaa camaar hadalkaas aad batiraada kaa soo baxee qalbigaaga see yahay faqaala wuxuu yidhi ajidhu waan helayaa mudma'inan yaa rasuula allah iimaanka ayuu ku xasilaya qalbigaygu faqaala wuxuu nebigu laa calayka waxba dushaada ma ahaanin wain caaduu ilaa mitli hadday kugu celiyaan facud ilaa mitli maa qulta hadalkii ay kaa dalbeeyeen oo dhan ku celi haddana aaye uma akrama allahu ilaahay baa karaameeyey jalla wacaza camaaran وأنزل فيه إلهي وحكوثه دجي قرآن قرآن فقال تعالى إلهي وحير من كفر بالله من بعد إيمانه أي من كفر نك كفري بالله إلهي من بعد إيمانه إلا من أكره قفك اللي إقراهم ويانه وقلبه قلبه صحال مطمئن بالإيمان ويانه ولكن من شرح نك بالكفر قال لماذا نك أسوي قلبه سكعب يسوء دونه صدر من شرح صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم بإلهي أي أرأي أدوس رأهاتي عذاب أرقنا يعني ولا عذاب يأوي laakiin ninkii lagu ikraaho asagoo qalbigiisu iimaanka mudma'in ku yahay carabka waxa uu ka sheegay waxba maawo ee dhibaatadu ay u geysay walamaa adina rasuulu salawaatu llaahi wasalaamu caleyh liasxaabihi bilhijrati nabigu asxaabtiisa markuu hijra hijra u amray yani u amray oo uu u idmay ila lmadiinati inay u hijroodaan kaana camaar binu yaasir wuxuu ahday fii dariicati man haajara ilayha dadkii oo madiine u hijrooday buu madaxa ka raacay firaaran oo bidiinihi asagoo diintiisa la cararay famaa in balaqa muusa gaarin qubaa an quba meesha la yidhaha xaytu meel yanzilu muhaajiruuna ay degayaan xataa dacaahum ilaa uu u yeeray amaar baa u yeeray ilaa binaa'i masjidin masaajid inay dhisaan yuqiimuuna fiihi salaata salaada ay ku oogayaan fastajaabuu lidalabihi bay aqbaleen fakaana almasjidu wuxuu ahday aladii aqaamahu camaar binu yaasir awala masaajid masjidin masaajidkii ugu horreeyey buniya la dhisay fi lislaami islaamka dhexdiisa masaajidka u qalqaaliya camaar baa ugu horreeyey masaajid islaamka dhexdiisa la dhisa way wa xasbuhu bidalika saabiqatan iyo wa fadlan intaasaaba ugu filan buu leeyahay horrayn uu islaamnimada u horumaray iyo fadli waay walamaa haajara rasuulullah acdam sala allahu calayhi wasalam ila lmadiina markuu nabiguna soo haajiray madiine usoo hijrooday qarrat bihi caynu camaarin camaar ishiisii baa qabowsatay nabiga ku qabowsatay wa farixa bihi nabigu ku farxay o farxa alxabiibi nin xabiibka oo jecel bixabiibi xabiibkiisa soo ugu farxo walaazamahu nabigu laazimay mulaasamata alkhadayni mulaasamata alkhadiini ninka saaxiibkaasuu u laazimay likhadiinihi saaxiibkiisa kalesuu u laazimo waay xataa kaada wuxuu yani uu sugo laa yufaariqu inuuna faaruqin fii leylin aw nahaari waay saacadba nabiga kama maqnaanay wa kaana nabiyulkariim wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yubaadiluhu xubban nabiguna calayhi salaatu wasalaam yubaadiluhu wuxuu siin jiray camaar xubban bixubbin suu u jecel yahay buu nabiguna u jeclaa fa kaana wuxuu aha idaa aqbala caleyhi nabigu markuu soo qaabila camaar qaala wuxuu dhihi jiray nabigu jaaa ayibu lmuayib jaaa waxaa yimid aayibu ninkii wanaagsanaa idgu badnaa almudayibu ilaahay xaggiisa laga wanaajiyey la doortay waay mudaharka haa waay wa fii yowmi badrin beder maalinkeedii qaatala camaaru camaar wuu dagaalamay taxta raa'isi rasuuli sala allahu caleyhi wasalam nabiga badiiradiisiibuu ka hoos dagaalamayey qitaala shujcaani kuwa geesayaashaasay u dagaalamaan way wa kaana almuslimu lwaxiid buu ahaa wa kaana wuxuu ahday almuslimu lwaxiid ninkii muslimka ahaa ee keliga ahaa aladii kaasoo qaada dhex galay haadihi almacrika macrikadan iyo dagaalkan wa abawaahu labadiisa labadiisa waalidna mu'minaani ee mu'minaantaana shahiidaani yihiin kuwa shahiiday oo dhintay waay walamaa laxiqa rasuul oo nin labadiisii waalid oo yani loo dilay islaamnimada darteed loo dilay oo dagaalkaa ku jira maanta asaga keligii unbuu ahaaba camaar buu ahaa wey camaar walamaa laxiqa rasuulu rasuulku markuu haleelay sala allahu alayh wasalam bijiwaari rabbihi oo wartadda uu ridoobay akthar alcarabi carab badankooda ay ridoobeen can ilislaami kaana lahu waxaa u sugnaaday camaar fii yowmi alyamaama yamaamo maalinkeedii mawqifun mawqif mashhuurun mashhuur oo la yaqaano mabruurun aada loogu baarnimo sameeye walaag lagu sameeye aaya dalika anahu xiina waktigii istaxara alqatlu yani dalika kaasu wuxuu ahaa anahu shani xiina waktigii istaxara alqatlu dagaalki uu batay buu yihi fii saxaabati rasuuli uu ku batay salawaatu llahi wasalaamu caleyh oo wajacalat ilmanuunu geeridii tatahadafu ay dafayso oo yani xafadat alqur'aani qur-aanka raggi yani oo raggii maalinka yani ku dhammaaday qadwadii yamaamo yani xufaadii bay u badnaayeen qur-aanka xifdisnaa waay oo wazulzilat alardu ardadii la luulay taxta aqdaami lmuslimiina muslimiinta lagahooda cinda dalika buu waqafa camaar binu yaasir calaa sakratin mushrifa dhagax weyn buu dushiisa fuulay waqad walxaal qad qudicad la gooyey udunuhu dhegtiisa dheg baa go-an wa baqiyad baaqi noqotayoo caaliqatan bira'siha iyadoo madaxa ku xirto sidaa uga lalmato dheg baa intii lasoo gooyey ayay lalmataayo halkan sidaa ugu soo lalmataa wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin am min aljannati tafiruun warba jannaad ka cararaysaan am min aljannati janna miyaa tafiruuna ka cararaysaan ilaya ilaya yaa macshara almuslimiin war soo noqda kaalaya buu leeyay dagaalka soo gala uma mallah waa tagay amaamahum wartooda wa udunuu walxaal udunuu dhegtiisii aayay tatatad aaye tata dabdabu tatadabdabu tataxarak ay dhaqdhaqaaqaysa waay dhegtii oo yani intii lasoo gooyo laalaado oo halkaa ugu laalaado ayuu sii hor socdaa calaa safxati khadihi yani dhabankiisa saa ugu laalaadaa wey faxamaluu way xumbaareen way way weerareen kuwii murtadiinta ah musaylamo iyo ciidankiisii bay weerareen muslimiintii bixamlatihi bisababi xamlatihi markuu asaga galay oo weerar ku qaaday bay muslimiintina kula xumbaareen xataa qutila ilaa la dilay musaylamat lkadaab ilaa la dilay wadafiqa annaasu dadkii waxay guda galeen yacuuduuna inay soo laabanayaan ilaa diin illahi ilaahay diintiisa afwaajan jameeca jameeco bacda an kharajuu minhu markay diinta ka baxeen afwaajan jameca jameco markuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam diintii bay jameca jameca uga baxeen way ridoobeen dadkii o dhan markii yani dagaalka lala dagaalamay musaylamatulkadaab la dilay ee la laayey ee ridoobay o dhan laayey wixii kaleo dhan markaasay diinta kusoo laabteen haddana jameca jameca ugusoo laabteen y walamaa aalat ilkhilaafatu khilaafadii markay u wareegtay ila alfaaruuqi cumar bin cumar bin khadaab wallaahu alkuufata kuufa ayuu madax oga dhigo u dhiibay wa jacala macahu maciisa wuxuu yeelay cabdallahi ibni mascuud wa kataba ilaa ehlihaa yani sida cumar uu qoray oo kuufa ehelkeediibuu u qoray yaquulu xaaluu leeyahay amaa bacdu fa innii anigu qad bacadtu ilaykum waan idiin soo diray camaaran camaar amiiran xaaluy wa cabdullaahi ibni mascuudna waa idiin soo diray mucalliman wa wasiiran isagoo mucallim oo dadka baraya oo inuu dadka tacliimiyo diinta baro wa wasiirana iyo acmaar buu wasiir u noqonaya wa humaa labadoodubu labadoodu min nujabaa'i asxaabi nabiyikum muxamadin sala allahu calayhi wasalam nabigiinii maxamed asxaabtiisii kuwooda wanaagsanaa bay ka mid yihiin ee fasmacuu lahumaa labadooda aqbala oo maqla waqtaduu bihimaa ku dayda waqtaduu bihimaa uma ina cumara cumar badaa lahu waxaa u daahirtay badaa lahu waxaa u daahirtay haddana inuu ka qaado oo uu ka wareejiyo fa aksaahu can ilimaarati imaaradii ayuu ka qaado wey uu ka wareejiyey falamaa laqiihu markuu la kulmay qaala lahu wuxuu u yidhi asaa'aka maka ma ku xumeeye oo maa facaltu wixii aan sameeye macaka macaga yaa camaar wixii aan sameeye macaaga oo aan kaa qaaday iyo magaalada madaxnimadeedii maamulkeeda aan kaa qaaday ma ka xumaatay fa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad laqad saa'atnii waxaa i xumaysaa alimaaratu imaaradii madaxnimadii aktara wax ka badanoo mima saa'atnii aliqsaa'u canha qaadista layga qaaday waxaa iiga sii murug badnayd markaan hayey haynteedaaba iga darnayd iga darnayd radia allahu allaha ka raadi noqda can camaar bin yaasir faqad imtala'a wuu buuxiyey iimaanan iimaan ayuu buuxsamay weeye qad imtala'a iimaanan wuu buuxsamay iimaan buu ka buuxsamay min qimati ra'sihi madaxiisa laga soo bilaabo ilaa akhmasi qadamayhi lugihiisa yacni raysmagaadhadooda laga soo gaaro wa radia allahu allaha ka raadi noqdo can abiihi aabihii yaasiri yaasir ahaa iyo wa ummihi hooyadii sumayata ahayd faqad kaana beytuhu wuxuu ahaaday beyta iimaanin buu ahaaday guri iimaan ayuu gurigoodu ahaa wey radia allahu canhum ajmaciin allah subxana